بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوه الطلبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على نعمه التي لا تحصى ومننه التي لا تعد والتي أعظمها وأجلها على الإطلاق نعمة الإسلام والسنة لا إله إلا الله سبحانه تبارك وتعالى نعمه كانت فوق العين ay ugu qiimo badan tahay uguna qaalisan tahay nicmada iimaanka iyo islaamnimada bacda dalikana nicmada sunnada iyo dariiqii salafka iyo saxaabada ridwaan ullahi calayh inuu ilaahay tabaaraka watacaala na waafajiyey haakada naxsabu anfusana والله هو الحسيب kelimada ilama aha inaan cilmigii ku kordhinayo lakin min baab wadakir faina dikra tanfac cilmigu ama waa waxaadan garanaynin in lagu kordhiyo ama wax aad garanaysay in lagu xusuusiyo ama mid aada xusuusnayd in lagu ta'kiidiyo oo mudaakaro iyo ay ku noqoto nooc markaa taqwiya intaa midun bay noqoto waxaan jeclahay kelimadaas inaan waxay isdul taagno qawl اllahi tabaaraka watacaala famaa kana اlmuؤminuuna liyunfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqat minhm طaa'ifa liyatafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmahm ida rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun ma aqaana inay hadda sidii u jirto laakiin markaan jaamacadda dhigan jirna aayaddaasi waxay ahayd ama ku qornaan jirtay ridda jaamacadda laga soo gelay runtiina waxa weeye ardayga caalamka meel uun ka yimid dhulkiisii ka yimid deegaankiisii ka yimid oo dadkiisii ka yimid meeshan yimid muddo sanadaha joogay muhimadda uu yimid iyo risaalada uu meesha kala tegayay intuba waxay ku edil yihiin aayaddaas qur-aanka waa ikhtiyaar aada runtii muwafaq u ah alla tabaaraka watacaala wuxuu inoogu sheegay aayadda ku tilmaamay muhimadda ah in la baxo ama dagaal loo baxo ama dalabulcilmi sharci loo baxo inaysan ahayn arrin ummadoo dhan ka wada suuroobi karto lianna mahaamtii baa fara badan hawlihii baa fara badan lama wada bixi karo laakiin haddii aan la wada bixi karin waa inay kooxi baxdo oo muhiimadda loo baxayo waa waxay tahay wax lagaa maarmaan saas daraaddeed ba rabbi wuxuu ka cabiray falowlaa nafar falowlaa nafar yani waa dalab yani waa inay kooxi baxdo waa inay daa'ifa baxdo aayadda qaybteeda hore sida soobka ku yimid ama axaadiisku fasirayso waxay isugu jirtaa jihaadkii sharciga ahaa qaybteeda dambana waxay tilmaamaysaa jihaadkii taxsiilka cilmiga alimaam alkhaiib albaqdadi calayh raxmat ullah kitaabkiisa alfaqiih walmutafaqih muqadimadiisa ayuu wuxuu ku keenay adal hadal aada u qiimo badan oo uu ku muujinayo ama khulaasadiisu ay tahay in allah tabaaraka wa tacaala diintan iyo dadkeeda iyo dalkeeda laba qolo ilaahay ku xifday laba qolo ayuu ilaahay ku xifday qolo wuxuu yidhi waa mujaahidiinta oo seeftooda iyo dimaadooda baa ilaahay wuxuu ku xifdiyey xuduudii iyo dhulkii muslimiinta qolana wuxuu yidhi waa xamalat shariica oo iyagana ilaahay wuxuu ku xifdiyey xuduudii shareecada cilmigii iyo diintii uu ilaahay sababtooda ku xifdiyey labadaa qolo ayuu ayadda markuu keenay buu labadaa qolo kalaba ka saaray markaasuu haddana ayado kale uu ku xoojiyey hadal aada u qiimo badan oo labadaas sinfi inaysan ummaddu ka maarmin ayuu meeshaa ku qoray ayaddu marka waxay tilmaamaysaa kooxdaa baxday muhiimaddeeda maxay u baxeen liyatafaqahuu fi ddiin waa waxay u socdaan inay ilaahay diinkiisa fahmaan oo kitaabka alle sunnada nebiga sal lla alay wasalam hadigii saxaabada iyo salafka inay fahmaan kelimada tafaqahu waa tafacala tacallama nooc waxaa ku jira takalluf ah bimacnaa waxay u baahan tahay jihdi wixii wasankaa ku yimaado o dhan oo tafacalo ku yimaado o dhan nooc wuxuu u baahan yahay juhdi iyo tajashum almashaaq iyo dadaal siyaadaha buu ubaahan yahay walihaada ayaa cilmiga iyo fiqiga ay dalbayaani dabiicadiisu ayaa sidaas aho laa yunaamu biraaxati اljasad bxaaja ilى takaluf waa kii xadiidka nebigu ah sal lla alay wasalam inama alcilmu bitacallum inama alcilmu bitacallum yani waa waa juhdi iyo dadaal iyo soo jeed iyo rafaad bacda dalika ayuu ruuxu midhihii goosan karaa marka hadafkooda hore waxa weeyaan liyatafaqahuu fi اdiin sidaas daraaddeed ayu tafriid aw ayu taqsiir oo marxaladaa tafaquha gala wuxuu saamaynayaa maraaxisha dambe o dhan buu saamaynaya yani haddii uu marxaladaa ardaygu uu waxbaranayo uu ka rur sheegi waayo barashadii iyo cilmiga qaadidiisa juhdigii loo baahnaa ku bixin waayo waktigiisa dayaco waxay ka go-an tahay mustaqbalkiisay ka go-an tahay oo qaybta dambe ee ah waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim bay ka go-an tahay marka liyatafaqahuu fi ddiin waa waa qodobka koobaad ee horta aad u timaadeen looma imaanin meeshan in laga qaato shahaadooyin lagu shaqaysto looma imaanin in wasiilo looga dhigto wadiifo berri wadiifo iyo shaqo in lagu helo looma imaanin haddii qaabka ama fikirku sida ay ahaana waa waa waa dariiq khaldan waay waa dariiq khaldan lanna waa kii xadiidka nebigu sal alla alay wasalam ruuxii dalba cilmi mima yubtagaa bihi wajhu allah cilmiga ilaahay wejigiisa lagu raadiyo waa cilmiga shareecada meesha waxaa laga ixtiraazayaa ama laga saarayaa culumta kale een ahayn culumta shareecada culumta aan ahayn mima yubtagaa bihi wajhu llah ee culumta kale ah ruuxii ku dalba ligaradin min addunya fahuwa fi xillin yani waa mushkila laakiin cilmi cilmi aakharo cilmi shareeco oo ka sharaf badan adduunyada ruuxii wasiilo uga dhigta adduunyadii liidatay oo qasadkiisu halkaa noqdaay wakii xadiiska nebigu sal lla alay wasalam waa ku cadyahay inuu jannada uusan carafteeda helin waa cuquubo aada u adag sidaas daraaddeed liyatafaqahuu fi ddiin waa in wadiifada iyo muhimmadaad horta meeshan u timid inayna kaa lumin waa laga maarmaa meeshan waxaad u timid attafaqoh afarta sanaed qaadanayso haddii ilaahay wax kuugu daro oo aada daraasatulberya hesho muddada aada qaadanayso muhimmadaadu wax weeyaan waa attafaqoh waxaad qaadanaysaa silaaxii iyo hubkii aada berri ku dagaalami lahay waxaad tahay askari ku jira marxaladii tababarka marxaladii tababarka ee hubku isticmaalayo iyo qaabkuu isticmaalayo lagu tababarayay si uu berri uu hawsha u galo marxaladaasaad marka ku jirta waana marxalad daruuri ah marxalad daruuriya weyo ay shaksi oo muhimmad mucayana loo dhiibi rabo muhimmadda intaan loo dhiibin waa in horta la baro أqرب مثال نبي لaahi موسى عليه وعلى نبيina الصلاaة والسلام markii فiرcawn loo diray laba muhimadood baa loo diray oo فiرcawn iyo nimankii ugu talinayay dowladdiisii inuu tawxiidka gaadhsiiyo muhimmadda labaadna waxay ahayd ree bني isrاaيل inuu gumaysiga ka saaro نبي لaahi موسى عليه وعلى نبيina الصلاaة والسلام ilahay wuxuu siiyey aayado tisca aayaat bayinaat laakiin aayadiisi waxaa ugu muhiimsanayd oo ugu weynayd ya yani yani ushiisii baa ugu weynay soomaya nabiy llaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam intuusan tegin maydaanka iyo aayadda iyo mucjizada inuu isticmaalo waa la sii baray allah tabaaraka watacaala wuxuu ku yidhi ma tilka biyamiinika ya muusa maxay tahay waxa gacantaada ku jira waa su-aal nooc tambiiha wa qaala hiya casaaya atawakaw calayha waahushu biha calaa ganami waliya fiiha ma'arib ukhra qaala alqiha ya muusa faalqaaha faidaa hiya xayatu tasca qaala khudha walaa takaf sanuciiduha siirataha alula markaa usha uu tuurahaya abeesadiiyo maski ku bedelayse laleeyahay sideedii waxaan ku celimeynaa eqaad markaas muusan hortegin fircoon marka waa markii jidka kusoo jirayba taqriiban oo laguma bilaabayba aayadda marka la tusayo oo lagu tababarayo oo cabsigu gelaysa nabiyullaahi muusa calayhi wacalayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo qaad la leeyahay waa xilli hore oo uusan marxaladu isticmaali lahaa la gaadhin waxaa la rabaa marka isaga oo yaqaana qaabka u isticmaali lahaa inay timaado markii la isticmaali lahaa wahaakada daaciga macallinka shaqada intaan loo dhiibin hor shaqada inuu barto waayo marxaladan markaad jaamacadda ku jirtaay waa marxaladii aada baran lahayd wixii aada berri shaqada ku qaban lahayd oo ah ugu muhiimsan yahay inaad cilmiga iyo fiqiga iyo diinta inaad xambaarto shaqadaasi markaa inayna lumin oo inaan beer daraynin oo inaan fududaysanin oo waktigeenna aan ka faa'iidaysanno waa kelimada u horraysa insha allah inaan khaasatan markii arda la yahay ardaygu marba haddii la yidhahdo arday baa caruur baa tahay isagoo la yidhio kale ka dhigan haddii maanta sideetan jir la yidhaahdo arday baa tahay sidii wuxuu u dhaqmahayaa shan iyo toban jir ardaynimada waxay iska leedahay wax la yidhaahdo nooc muxuu ahay ruuxiiba uu uu muxuu ahay da'diisii iyo khibraddiisii iyo waayo aragnimadiisii wixiisu dhan muxuu ahay waa waa luminay sidaas daraaddeed dhallinyarayn fara badan baa ku jirta wakti lumin fara badan bay leedahay waan soo marnay laakiin waxaa xaqiiqo ah markii maydaankii la tegey ninba ninkuu xilligii marxaladii dalabka ka juhdi iyo dadaal badnaa markii maydaankii la tegey waa ka nafci badnaa waa ka nafci badnaaday ficlan ninkii sheekayn jiray oo majaalista ka sheekayn jiray oo meelaha lagu shaaxago oo waktiga lumin jiray oo de muxuu la shirtay ya markii meesha la tegey muxuu la shirtay wuxuu la shirtagaba ma hayo sidaas daraaddeed waa inuu muxuu ahaay waa inuu khadka badasho ugu yaraan waa inuu sayrka ka baxo ila wuxuu la shirtaga ma hayo haddii uu akadeemiga uu galo oo uu macallin noqdo ama madrase ka noqdo ama jaamacad ka noqdona waa daciif hadduu si guud ummadda iyo khitaabkeeda caamka masaajidda iyo meelaha kuu tagana waa daciif sidaas daraaddeed meella ku anfici maayo kaaga darana ceebkiisa wuxuu xambaarsan yahay laqab halis oo hadduu kamanaas kaxerow ahaan laha wax may ahaan laha jaamac alislaamiyuu ka soo baxay yacni cilmigii buu xambaarsan yahay meel walba marka waa la hormarinaa jaamac alislaamiyuu ka yimid kulli shariicuu ka soo baxay xadiiskuu ka soo baxay kuliyata dacwuu ka soo baxay waa sheekh marka maxaad samayni marka waxaad noqon in lagugu qoslo ama markii hawshaadii ay timaado inaad dhuudhuumatay noqon inay dhuudhuumato ayaa noqon bal qad takunu cibratan ligayrika taasaaba rooma macna hadda kahor dhowrka hor baan ka sheekeeyey nin waraxima allahu man carafa qadra nafsi haddaad xataa qiyaastaada taqaano waaba room tahay hadda kahor baa waxaa macallin noo ahaa nin ka mid a asaatidadii noo dhigi jiray oo noo dhigi jiray maadada loo yaqaano fiq lxadiid oo waxaa uu qarar lagu ahaa meel wadaa aa loo dhigi jiray marka waxaa macallimiintanada ka mid aha nin dhihi jiray abu sayf oo aqaano markii dambe idaarada u wareegay oo qoladan shaqayn jira markii ugu dambeysay qolada nadwada iyo waan umalaynaya ugu wareegay nin mutawaadic u ahayo runtii dadaalna badan laakiin aada u tawaado markuu soo galo fasalka ardada badankood waa iska sexanay qaarna waaba iska maqnaa lama dhegeysanay macallinkii waa ku baraarugay ardadu inaynan raqbo u haynin darsigiisa baynamaa xisaska qaarkood macallinku markuu soo galo goob uu baxay maba dareemaysa sida nin macallinka naga hor loo dhigi jiray maadat uljarx watacdiib cabdilcasiis oon umalanayo muxuu ahay qawaacid uljarxi watacdiibkan hadda lumay jaamacadda inuu ka yahay muqaarku ku yahay magiiska lahaa marka kitaabaa lama soo bixin laakiin mudakiraad ahaan baa lagu siin jiray yani yani markuu soo galo iyo markuu baxo ma dareemi jirto ardada baan saa xataa midka damiinka ah oo iska caajislowga ah markuu soo galo isaga dan waxa waaya waxaa ka kacaya baasha nishaad waa nishaada marka macallimiintii kale iyo dad kale ardadii waa u fadhidaan waa soo jeedaan isaga marka la yimaadana miiska inta madaxa la wada dhigto maa ragga qaarkood kuurinahay xagga dambe kuuraaba ka baxaysa marka wuxuu yidhi maalintii dambe waan arkaa bui horta inaydaan darsigayga rabin laakiin waan isu ogahay buu yidhi o waxaydaan darsigayga u rabin idinka ma ahe aniga wayaan bur sababta aniga waliyaa kusabato laakiin mid baan idin sheegi haddii uuna darsigaygu idin qancinin cala aqali taqiir ugu cibro qaatan factabiruu bi yaa uli labsaar ugu cibro qaatan muxuu ka wadaa meeshan hadda aan taagnahay berri baad soo istaagi doontaa meeshaan hadda joogo berri baad imaan doontaa haddii hadda oo arday tahay aada isdhisto ood aqoon iyo cilmi iyo fiqi aada la tagtana nin waxaad noqonaysaa aan laga seexanin haddii aada isdayacdana hadda berri adigana waa lagu dayaci saa un baa lagugu quurinay marka darsigaagaad ku jirto dawrna ma yeelanayso meeshaa waxaa ka muuqda marxaladan aada joogtaan ka faa'iidaysta oo waktiga ka faaidaysta waktiga ka faa'iidaysta waa dayicina muqararaadka aada qaadanaysaana waa cilmi haddaad isaga laftiisa ku dadaashaan haddaad siyaado gashaan oo aada muxuu ahaayey duruusta xaramka iyo culimada iyo ka faa'iidaysataanna waa cilmi laakiin waxaan cilmi ahayn oon marna ku anfacayn waxoogaaga yarka ahee maalmaha imtixaanku soo dhow yahay nafta inta laysaga qaco kadibna markii imtixaanku la galoo laga baxana dee sidii ay degdeg kuugu soo gashay bay degdeg u bixi almucaraf lixadiid baa muqarar nagu ahaa almucaraf lixadiid ibn cabdilhaadi ayaa muqarar nagu ahaa waxaana xifdinay sanadkiiba waxaa afarta sano muqarar nagu ahaa laba boqoloo xadiid sideed boqol oo xadiid bay isku noqonaysaa soma afartis sideed boqol oo xadiid oo axaadiistii fiqiga fuqahadu yani ay ka qaateen fiqiga baanu qaadanay oo xifdi ah laakiin ilaahay amarkii waa wax kadeed aho waxa weeye markaad imtixaanka saa uga baxdaba oo odwiig laba wiig ka joog wixii aad xifdaxbad kama haysa wixii xaggay maray xaqiiqadu waxay tahay haddii sanadka bilowgiisaba waxaan cilmi ahaan intaad u qaadato aada xifdido muraajacayso ee muxuu ahay mudaakarayso yatarasakh yatarasakh laakiin wixii hadduu yahay bisha imtixaanku soo dhow yahay ka gaadhi oo express aada kaga dhigto express hadduu kugu soo gala express buu ku baxaya marka ma xataa haddii muqararaadka aada ka ruusheegto maadadan haba iska yaraatee intaa aada sanadka calaa madaari sanad dadaalkaaga ku bixiso waa xasiilo way cilmiga ma sahlan iyada lafteeda haddaad ka ruushay haddaad ziyaado dalabtood wax ku darsadana waa waxaaga wax lagu dara waa kaska fiican warka murtidiisu waxa weeyaan marxalada dalabka waktigaas ka luminina dadaala oo waxa idin sugahaya u sahay qaata oo mas-uuliyadda soo socota u sahay qaata oo xilka gudashadiisa u sahay qaata oo nicmadan ilaahay idin siiyey ka shukriya ilaahay nicmada uu idin siiyey ka shukriya nicmada ilaahay uu ku siiyey nicmataani maqbuunun fiihima kaiiru min annaas alصixatu wاlfaraaq xadiidkii bukhaari yacni firaaqaad tahay oo badankiin reero idinma joogaan caafimaadna waad haysaan oo dhalinyarata waa midda saddexaade dee waa lagu keenay meelaad seexato cuntadaadii waxbarashadii oo bilaasha xoolo muslimiin baad wax ku baranaysa laysa min kadbika walaa kadbi abika ya aabbahaana male hooyadaana kuma shaqayno xoolahan aad wax ku baranaysa waa xoolo muslimiintu leeyihi fursadan aada qaadatay waa fursad dalabatul cilmiga u wada taallay adigu aada buuxisay waay haddaad gudan weydo marka zakadeedii lagaa waayo intaasoo goor baa dambiilo tahay jaanis aada dayacday fursad aad dad ka xidhay xoolo muslimiin ood wax ku bar intaad meesha ku joogto ood ku cuntood ku seexatay haddana muxuu ahay xilkeedii ilaan xoolahaagaa dad ku baranay hataa waxbay ahaan waxaasoo dhan oo isla saaranay waa nicmo ilaahay diyaariyey boqolaal bal kumanyaal dalabatulcilmi ah baa maanta wax walbaa ka jeclaan lahaa inay jaamacada islaamiya nasiibkeeda helaan ما هي هالطلبة العلم وما أنت طبعا وقف إحنا الله هيك إلا هو مش عارف جامعة إسلامية لا صعبة شهادة كيف ما أنت عليك مفردة هذه مركز سيدة أي شهادة أبو بابا اللي يسوي له إلهي تبارك وتعالى وقفوا عذابه يعني. ما يفعل الله بعذابكم يا إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم waxay culimmadu yidhaahdaan labadaas sababood baa cadaabka ilaahay ku dafciyaa aliimaan oo asal ah iyo shukru nicam aayaddii kale kutusaysa alla laha tabaaraka watacaala rabbi tabaaraka watacaala ku tilmaamay lain shakartum laazidanna walain kafartum ina cadaabii lashadiid hada yashmal النعم الدينية والنعم الدنيوية خاص معها نعمة الدنيا كلية بل وحقوقه الرئي آيات قال إطلاق هذا معموم كذا وحويان ونعمة الدين إلهي تسير فرص كان إلهي تسير تبارك هذا المرك كفى إذا كان ويدو عقوبة يسوبة الناس عقوبة إن قلت أمرك أرد فرصة كفى إليستو جالس كهضيعنا إن شاء الله تعالى قلب كاسي وقلب تقوم qodobka labaad oo liyatafaqahuu fi diin markaan ka tego maxaa ka dambeeya waliyundiruu qawmahu waa tacliim labaduba waa waa waa tacliim waxaa la cilaynayaa nafrigii iyo khuruujkii may baxaan la yihi maxay u baxayaan shil cilla shil maqsad waxaa lagu cileeyey laba qodob oo weliba isku cadfan oo haddana waawi jamci laysugu cadfay waxaa la yidhi liyatafaqahuu biddiin waa ko waxaa la yidhi waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayh waa qodobka laba waxay u baxeen inay fiqiga iyo cilmiga bartaan ko iyo in ay qowmkooda u digaan markay u noqdaan ayb su-aasha taalaay waxay tahay adiga muhiimadda aada meeshan u timid cilmiga barashadiisa marka laga tago inaad qowmkaagii u digto oo dalkaad ka timid u digto oo tolkaa u digto oo diinta faafiso risaaladaa ma xambaarsan tahay ya risaaladaasi ma kugu jirta maqsadkaasi ma kugu jirta maa hiya wadiifatuka fi lxayaa maa hiya wadiifatuk maada turiid an tuxaqi maxaad rabtaa inaad samayso maxaad rabtaa inaad ka shaqayso waliyundiru qawmahum idaa rajacuu ilayh meesha waxaa ka muuqata idaa rajacuu ilayhim waa inay noqosho ku talagashan yihiin iyada lafteeda ya waa inay noqosho ku talagashan yihiin haddaadan noqoshoba ku talagashanayn oo xoogaaga intaad barato sida muxuu ahaay rag badan oo ka baxay jaamacadda ka baxay oo jaamacadaha ka baxay oo markay jaamacadda ka baxeen oo la rabay inay ummaddan u tagaan oo jahliga ka saaraan oo shirkiga ka saaraan oo bidcada ka saaraan oo ummad dhisaan bay meesha waxoogaa intay taxi iibsadeen shan boq shan kun oo riyaal meelaha intay ka heleen bay taxi meelaha ka iibsadeen xilliga xajka iyo ramadaanka kamsa kamsa kamsa meelaha la wada kamsa kamsa waa ninkii dhannaa ee afarta sano lagu khasaaray wadiifadiisu waxay noqotay kamsa kamsa yani waxaa ka maqan ruuxaasi marka horeba hadafkuu u yimid war inaad qowmkaagi ku noqoto mawtin indaa iyo inaad dadka u digto iyo inaad wax u sheegsate ma xambaarsanay haddaad risaaladaaba xambaarsaneen daa'ic baad ahayd markaas mid kunta daa'ican min alasli maba mabaadan lahayn hadafku maadan lahayn sidaas daraaddeed waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim waa inaad rujuuc ku talgashan rujuuc waxaa la xambaarsay inaad qowmkaagii u geyso magaaladaadii geyso tuuladaadii geyso shacabkaagii u geyso ummadaadii u geyso digniinta gaadhsiiso oo iyada lafteeduna yacni ma aha dariiq mucabada ma ahe yani waa inaad ku talagasho iyada lafteeda mutadalabaadkeeda iyo waxay u baahnayd inaad ku talagasho way ugu horayso inaad tadxiyo le inaad tadxiyo ku maanta walilasaf dacwada meelahan jaamaca alislaamiya iyo raggii ka baxay iyo dadkii iyagu ay waxbareen dacwadii halkaa ka bilaabay ee sunnada ee ariiqi salafka ariiqi saxaabada aqoontu ha iska yaraato hala kufkufo hala qaldamo laakiin dacwadii halkaa itijaaheedu ahaa innagana mujtamaceennan luqadaan ku hadlayo ku hadasho soomaaliga meelay joogtaba nasiibkii ugu fiicnaa aan ka qaadano nasiibkii ugu fiicnaa aan ka qaadano walxamdu lilah oo raggii jaamacadda ka baxay jaamacaadka kale ka baxay dalkii ku noqdeen dadkii ku noqdeen saameeyeen ummaddii soomaaliyeed wax badan ka bedeleen wax badan ka bedeleen ninkii dhex maray oo ku safray oo tegey oo dibadaha tegey oo dhulkay joogta maray baa garan kara intaa keliya meehee intaynan dacwadani imaaninna soomaali waxay ahayd yaqaanay garanaya dacwadani markay timinna midhaheediiyo waxay soo saartay dhulkeedii iyo iyo iyo meelaheeda tegey waxna qiimayn kara baa garan karaya isbeddelka ay samaysay dacwadani ku samaysay mujtamaca soomaaliya bal intaan dhulka marayay mujtamac ay kaga saamay badan tahay ma garanayo cala alilaaq caalamka dhan mutlaq mujtamac muslim ah oo ay dacwadani kaga saamayn badan tahay mujtamaca soomaaliga ma garanayo dacwadaas midhahaa soo saartay sharaaicdii mujtamaca gashay yacni siyaasigii baddashay dumarkii bedeshay da'yarkii bedeshay shaaricii bedeshay dhaqaalihii bedeshay hogaankii dhaqanka bedeshay isbedelka weyn keentay ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu sabab uga dhigay rag meeshan sanado kooban joogay kadibna meeshan ka tegey tadxiyo bixi ya wax huray wakti huray dadaal bixiyey khasar u bareeray ya xilli ay xilligan ka qurbo badan tahay la qurbooday baa ilahay midhaha ku soo saaray wa antum min imaarihim ya sooma inaga lafteenna midhahoodii baynu in badanoo innaga inaga mida walowlaa dacwaduna ayna jiri lahayn maanta carada qubuurtaan cuni lahay sooma kuwan carab carada cuna ee qubuurta caradeeda cuna kuwan baan ka mid noqon lahay ilahay hadduusan dacwada noogu inqaadin lahay tabaaraka watacala raggaasi ilaahay tabaaraka watacaala dadaalkay bixiyeen midhihii ay soo saareen oo maanta bannaanka yaalla ayaa muktasabaadkeediibaa maanta la cunaya laakiin raggeennii gadaal ka yimid ee la rabay baasha inaynu wax ku biirino ama meeshay iyagu soo gaadhsiiyeen horey uga sii qaadno waxoogaa ceeb baa inaga timid ya nas'alu allaha alcafwa alcaafiya xoogaagii hore inaan iska dugsanno mooye laakiin meelo fara badan dacwadii hoosdhac baa ku yimid midhaheedii iyo muktasabaadkeedii baa lagu ciyaaray afkaar khariban baa soo gashay ya intii baa la burburinaya markaasaa soomaalidu waa ummadda iska furan oo wax ilaashado lahaynoo in alle intii fikir adduunka ka jirtay kharibnaa oo dhan baa hadda kusoo wajiyeela yaa kusoo wajahantay shiica kusoo wajahantay mujtamaca soomaaliyeed shiica ma aqoon laakiin hadda aktar min jiha bay ka soo galeen magaalada muqdisho markas bay ku leeyihin shiicadu daaqaana saa ula socotaan markas bay ku leeyihiin caafimaad ku magacaaban report hadda maalinta ay siinayeen dhalinyaro xamarka timid waxay ugu yidhaahdeen qoysas baa jira hadda shiicoobay oo soomaali ah caadadkanna wax weeyaan luqmadda dheeraan iyo raafidada iyo shiicada luqmadooda mabda' baa la socda luqmad bilaasha mas luqmadooda hay-adooda diblomaasiga safaaradoodu waa muasasa dacawiya daal baan idin siinaya siddeetan iyo siddeetan iyo sagaalka magaalada nairobi masaajid ka mida masaajidda isugii ku yaal oo qolyahan dariiqooyinka kuwo ka mid a ay joogeen baa marka la gaadho maalinta arbacada iyo jumcada ay ku xadaran jireen aska wadaaddo duqayb ahoo iska xadreeyo oo markay xadreeyaan kadibna buunkooda iska duto iska cuncuno iska kala baxo safiirka safaaradda iiraan ee nairobi baa intuu soo tago masaajidku xaafadda wuxuu ku yaallaa isii oo dee iska tacbaanka intuu safiirka dhan soo tago odayaashaa xadraynahayuu soo dhex fadhiisanaya iskala fadhihayaa way xadraynahayaan xoogaagooda dhammaysanahayaa bunkuu la duban shaahu la cabcadi xoogaa markay dhammaystaanna shilimadeeday kuu qaybuuna iska tegi ya waayaadii diblomaasiga ahayd waaye ninkii u sarreeyey wadaadda xadraynahaya wuxuu ka soo doonay bal isweydiiya maxaa ka galay muqdisho waa dhawey safartii aan galay waxaan soo ogaaday niman la dhihi jiray ma aqaano timaweyn imidaas ama rabiiciye la dhihi jiray nimankii iyaga ahaa eiraan bay isku xidhneen weligiin baa nagaa naga tirsanayd koox aan la-ayn oo naga maqnayd baan haynay toos wafdi baa laga qaaday waxaa la geeyey bahraan baa la geeyey maraakiis hadda in loo dhiso yaa qorshaheedu socdaa dhanka kale jibuuti waxay ii sheegeen rag culimo ah oon saragnay oo reer jibuuti ah markas thaqaafi ah ayaa jibuuti looga ogolaaday eiraan ka dhisatay midka nairobi ku yaalloo kalea markas thaqaafiya haddaad maqasho bimacnaa waxa weeyaan waa markas dacwi kenya warkeeda iska badaaba iyadu shiicadeedu muxuu ahaye iyadu wayba qaan gaadhay dhankaa iyo ethoobia niman la yidhahdo axbaash waaqaan waad la socotaan baan maranaya axbaash firqat laxbaash oo dhinacna min gulaati aطuruq الsuufiya dhinacna shiica ayaa iyagana xagga ka soo galay ummaddii soomaaliyeed bay ku wajahan yihiin iyo qeybkooda marka horaan haddaynu aynu sunni ahayn warkii sunni baynu ahayn waa laysaga dabayay waa laysa soo galay dhankan kale waxaa soo galay niman la yidhaahdo qur'aaniyiin ya soo qur'aaniyiinta ma garanaysaa qur'aaniyiin sunnada nebiga oo dhan ba inkirsanba atbaac bay leeyihin soomaali baa hadda kacsan markii hore xaggaa iyo waxay ka yimaadeen meel meesha la yidhaahdo dalkacyo haddana nairobi bay yimaadeen waa firaqda yaryarka oo gaaladana wax lagaga raadsanahayo waxaanu nahay minority dad yar waxaanu nahay la cadaabiyo waxbaa la da-yarku marka way isaga daadanayaan ilan dadkii aqoon darra haysa qolada waa qolada qolo kaleeto waa niman la yidhaahdo niman laaziniyiin ahoo calmaaniyiin ahoo soomaaliya waxaa soo baxay munadiriin ah oo kutub qorhaya oo doodahaya oo diinta islaamka iyo usuusheedii qawaaciddii oo dhan garaacaya oo le maaragta waa in la cusboonaysiiyo diinta waa in diinta la cusboonaysiiyo war maxaa la cusboonaysiin ma fiqigii maya kulli asaaska in laga maro wixii wadaadadii hore sheeg sheegeen oo dhan wax jira waa soomaali warseedyay leeyihiin yutuubyadeedu waxooda soo dhigaan bugaag bay leeyihiin doodoodii bay bannaanka keensadeen kuwa kiristaamoobay ee murtadiinta ee nasaarada sheegtay kaniisadaha gala iyaga iskaba dhaaf xadid walaa xaraj ya marka ummaddii soomaaliyeedoo wadcigeedu allow sahal ahaa maanta wax alla wixii fikir adduunka ka jiray oo dhan baa kusoo wajahay afkaarta faraha badan ee mujtamaca kusoo wajahmay iyo waxaa marka isku aaday ayadii iyada oo dadkii dacwadani waxoogaa habac galay futuur galay dacfi galay waxoogaa adduunya ina saamaysay ya saamayn badan inugu yeelatay tadxiyaadkii iyo nafurnimadii iyo dhaqaale bixintii iyo ruuxu inuu isagoo risaaladiisa xambaarsan ilaahay intuu tala saarto mabdi'iisa u tadxiyeeyo baa inugu yaraata aqrab misaal waxaad ku garanaysaa raggan jaamacadaha ka baxaya shahaadaadka wataay kenya haddaan masalan misaal idin ku soo qaado in nairobi iyo mombasa iyo gaarisa ninka ugu roob waa ninka mandheera iyo taga meesha la yidhahdo wajeer inta hadday ka sii gudubto xataa difteriyadan dambe dib laga sameeyey jaamicigii lagu kari waayo oo mushaharkaaga qaado maya maya maya meeshaas waxa meel la tegi kara ma ya wayaa tegi haddaad aduu tegi ya yaa tegi haddaad aduu tegi nimankale reer hudugto si gooniya soomaalidu ay halood adayg iyo ay ugu yara xamato a waxaa leeyahy mid baa maqaayad isagoo fadhiyo uu keenay cag cag hiliba ii keen buu goy cag hiliba u keenay markaasuu war bahalkan xunkaa iga bedel markaasuu yidhi oo yaa adiga kaa xunoo la siin lahaa waa weytarkii waa weytar haya adiga kaa liitoo la siina marka waxa weeye war adigii haddaad diiday risaalada watay inaad ummadda meesheedii ugu tagto od wax gaadhsiiso adeer yaa sugi yaa soo su-aal isweydiin lama yaa sugi sidaas daraaddeed wax alla wixii afkaar kharibnaa intooda badan dhulkay ka ugaadhsanayso waa dhulka aan laynagu kari lahay ma gaadhayso baadiyihii tuulooyinkii magaalooyinkii la tegi waayey dhulkaasoo barwaaqa abaaba laga yaaba laga laga ugaadhsanaya sidaas daraaddeed waxaan rabaa inay idhaahdo waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim dacwadan tacab baa lagu bixiyey oo juhdi baa la geliyey oo meel baa la soo gaadhsiiyey markii innaga ay dawrkeennii soo gaadhay inay maanta mashaakishaasoo dhan ku furantay ay dayacanto hawshaasi su-aal weyn baa inaga imaan doonto waxaan rabaa inaan idin idhaahdo xil weyn baa idiin yaalla mas-uuliyad weyn baa idin hortaalla muktasabaad iyo beer beerantay oo midhaheedii ay curdan yihiin baa yaalla in la ilaaliyo u baahan kuwo kale in la beero u baahan afkaartaasi in laga hortago u baahanta ummadda laga badbaadiyo oo muxuu ahaayey juhdi iyo dadaal la geliyo sidaas daraaddeed caqliyo iyo risaalo iyo tadxiyo idinkoo xambaarsan ummadda usoo noqda insha allahu tacala oo dacwo iyo waxqabad iyo wax kordhin iyo hal abuur iyo dacwadan meeshay tagtay horay inaad uga sii wadaan iyo midayn iyo muxuu ahay xikmad insha allahu tacaala mas-uuliyadda iyo xilkaas la imaana oo waayahan dambe ardada soo baxaysa iyo ragga soo takharujaya oo aada moodo inay isaga bateen in laysaga batay walilasaf waaa'ifatun qad ahamatkum anfusuhum markii laga hadlahay maxay soo ma ahayn suuratu ali cimraan dagaalkii soo ma ahayn uxud markii laisku dhex yaacay waaa'ifatun qad ahamatkum anfusukum qolaaba saasaba qad ahamatkum anfusukum yani caqligiisa iyo tafkiirkiisu laa yatajaawaz xuduuda baطnigiisa iyo farjigiisa iyo awlaaddiisa iyo xaaskiisa warma intaasaa wax laynoo baray intaas wax laynoo baray haddaad intaa ka shaqaynayso khayr allaha ku siiye caamay baa tahay soo celi xoolihii kugu baxay ya intaa ma yeeli kartaa xoolihii muslimiintu kugu bixiyeen soo celi soo gud markaa kadib iska xamaala ganacsada iska la wayna ka ahayn adeer sekadiina sii ya dariibadii bixi cilmigan iyo juhdigan iyo dadaalkan lagu geliye waa lagu beeraye waa lagu beeraye beerta dariibadeeda bixi sekadiina sii markaad noo guddo kadib ood is tidhahdo alelahi waad gudday madaxaa furan marka meeshaad ka dhacaysa ka laakiin anagoo dayn kugu leh inaad iska fakato ya sax maaha hawshaas ha loo soo guntado insha allahu tacaala intii haysay culimadii waa duqoobeen rag waa sii socdaan rag waa tageen ilaahay ha u naxariisto idinkaa dawrkii iskale insha allahu tacaala dawrkaa usoo diyaargarooba ummadda inaad hogaamisaan khayrka ku hogaamisaan midaysaan islaaxisaan balaayadan haysatay iyo balaayadan isugu timid insha allahu tacala caqligay kaga bixi lahayd iyo xikmadday kaga bixi lahayd iyadii oo burburtay iyadii oo qaybsan iyadoo cadow qabsaday iyadoo la qaybiyey ayadoo maanta meesha lagu sii wado ilahay xaalkeeda usooy meesha lagu sii wadayo waxaa la damacsan yahay ilahay bay leedahay tabaaraka watacala